aad baad u mahadsan tahay walaalka zikriye cumar wararka ka imaanaya waqooyiga dalka suuriya ayaa ku waramaya in kooxaha kacdoon wadayaasha ee halkaasi ku sugan ay bilaabeen howlgal militari oo ka dhan ah maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafidda isugu jira ee ku sugan qaybo ka mida waqooyiga dalka suuriya howlgalkan oo loogu magacdaray radcul cudwaan ayaa si gaar ah wuxuu beegsanayaa ee goobaha ay maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafiddu ka joogaan ee gobolka xalab halkaas oo waayadii ugu dambeysay maleeshiyaadka nusayriyadu ay ka wadeen tacadiyaad iyo gobodfalle ka dhan ah ee dadka muslimiinta ah afhayeen u hadlay taliska militariga alfatxulmubiin oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin ee qaar ka mid a kooxaha kacdoon wadayaasha ee waqooyiga suuriya ku sugan ayaa sheegay in howlgalkan loogu magacdaray radcul cudwaan uu ujeedkiisu yahay in looga hortago qorshayaasha nusayriyada iyo rawaafidda iyadoo la qaadaya howlgallo ee qorshaysan oo beegsanaya goobaha ay maleeshiyaadkaasi ay ku sugan yihiin waxaana waayadii u dambeysay jirtay hadalhayn ah in kooxaha rawaafidda iyo nusayriyadu ay isku dayayaan inay ballaariyaan deegaanada ay ka joogaan waqooyiga suuriya marka waxaa muuqanaysa in kooxaha kacdoon wadayaasha ee ka dagaalamaya waqooyiga suuriya ay arrinkaasi kaga hortegayaan weerarka dagaalku waa mid aad u culus waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay kooxaha kacdoon wadayaashu la wareegeen magaalooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka xalab inta haatan la ogyahay deegaanada ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoon wadayaasha waxaa ka mid ah deegaanka sheekcaqiil deegaan kale oo lagu magacaabo baala iyo deegaanada kale ah xeerdarkal qabtaan aljabal assaloom iyo jamciyat almacari alqaasimiya kafarsbiin xoor iyo magaalooyin kale oo dhaca galbeedka magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee waddanka suuriya kooxaha kacdoon wadayaashu waxay sheegeen in ilaa hadda ay ku guulaysteen inay burburiyaan tiro gawaari gaashaaman ah oo ay lahayeen ciidanka nusayriyada waxaa sidoo kale xusud mudan inay gacanta ku soo dhigeen oo ay qabteen tiro maxaabiis ah muuqaalada qaar oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya saraakiil ka tirsan ciidanka nusayriyada oo u gacangalay kooxaha kacdoon wadayaasha kuwaasoo qaarkood aad u naxsan oo jaraynaya sida muuqaalada qaar lagu daawan karo
من وين انت؟ من وين انت؟
أنا من جولان وانت؟
أنا مواليد 82 عمري 44 سنة جابوني احتياط waxaa sidoo kale jira marka laga soo tago maxaabiista nool ee ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdan wadayaasha inay kusoo furteen dagaalka weli soconaya dabaabaad iyo gawaari kala duwan oo ay ciidanka nusayriyada iyo rawaafiddu lahaayeen ilaa hadda dagaalku waa u socdaa waana mid marba marka kasii dambeysa sii fidaya meelaha qaar waxaa lasoo warinayaa in diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay duqeymo uga qeyb qaadanayaan oo ay beegsanayaan kooxaha kacdoon wadayaasha hase yeeshee weli taqadumka kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa sii socda meelihii ugu dambeeyey ee la wareegeen ee muhiimka ahna waxaa ka mid ah magaalo lagu magacaabo canjaara taasoo dadka tabinaya wararka howlgalkan ay soo bandhigeen muuqaalada iyadoo magaalada ay gacanta ku hayaan kooxaha kacdoon wadayaasha si gaar ahna weliba waxaa loo soo bandhigay xaruntii maamulka nusayriyada ee uu magaalada ku lahaa waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in dagaalka soconaya ay qeyb ka yihiin maleeshiyaadka fagnar ee ka barbar dagaalamaya ciidanka nusayriyada muuqaalada qaar ayaa lasoo bandhigay oo waxaa la arkayay askari ka mida fagnar oo lagu dilay dagaalka soconaya ama howlgalka loogu magacdaray radcul cudwaan waqooyiga suuriya dadka muslimiinta ee ku dhaqan aad ay ugu farxeen howlgalkan ay bilaabeen kooxaha kacdoon wadayaasha wayna soo dhoweeyeen waxaana magaalooyinka idlib iyo magaalooyin la mida dadku ay muujinayaan dareen farxadeed iyagoo sheegaya in khiyaarka dagaalka iyo ka hortagga cadowga waxaan ahayn aan guul lagu xaqiijin karin laguna difaaci karin dadka muslimiinta ah ee halkaas sanadihii ugu dambeeyey ee deganaa ee kana baxsanaa gacanta nusayryada oo ahaa dad xor ah oo iyaga ismaamula marka dagaalkan waa mid culus kooxaha kacdoon wadayaashuna waxay tilmaam inuu sii socon doono ilaa iyo inta uu xaqiijinayo hadafkiisa taasoo lagu sheegay in deegaanada nabdoon ee ka baxsan gacanta nusayriyada looga fogeynayo tahdiidka maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafidda رسالتنا للعدو كل جبهة ستكون عليكم نارا تحرق خططكم وأوهامكم بعون الله وكل طلقة حقد سترد بعاصفة من غضب ولن نسمح لكم بتحقيق أهدافكم ولن تجدوا أمامكم إلا الموت أو التراجع فلتشحذ السيوف ولتتقدم الصفوف ولتعلم الميليشيات واعوانها ان معركه الحق قد بدات وان الله ناصر عباده المجاهدين si guud dadka muslimiinta isticmaalaya baraha bulshada aad ayay iyaguna dareen farxadeed iyo falcelin noocaas ah ay muujinayeen oo waxay tilmaamayeen in sanadihii u dambeeyey kacdoonkii jihaadiga ahaa ee suuriya warkiisa la waayey sidaasi darteedna ay ku farxayaan in kooxaha kacdoon wadayaashu ay dagaalka dib u bilaabaan war hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in gaari nooca taangiga ah ay gacanta ku dhigeen ee kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya marka hadba wixii kusoo kordha howlgalkan loogu magacdaray radicul cudwaan ee ay kooxaha kacdoon wadayaashu kaga dhawaaqeen waqooyiga dalka suuriya ee waan soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada ayna dhegeystayaashu ee kala socon doonaan insha allah